gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa dhagax dhigay wado interloga oo laga hirgelinayo waaxda wajeer ee degmada kaaraan munaasabadda dhagaxdhiga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada kaaraan mudane faarax cadaani maxamed mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada kaaraan gudoomiyaha degmada kaaraanna faarax cadaani maxamed ayaa ka warbixiyey wadadan interloga ah oo laga hirgelinayo waaxda wajeer ee degmada kaaraana madana gudoomiye aadan kaaga mahad celinaynaa wadadaad noo dhex noo dhagax dhigayso maanta wadadan waddo aada loogu dhib qabo ayay horaa looga sheekeeyey haddeertaan aan hadda joognana waad arkaysaa busta ka socoto mar dhowna waxaan rajeynaynaa ayadoo qurux badanoo lagu shaaha cabaayo inaanu xarag jarto waxaan kaloo oon aan aad u qurxinay marshabiyeedkii jiirada kasoo bilaabo ilaa i suuqa waxaa ku socda interloog dadka bilimada degan oo ganacsiga sida hortooda interloog u saartaan waddadii ceelcadda tagayso xaabo casir laamiyada ku eg cadceed baan u helnay habeenkii aad ayay u oftiinaysaa wadooyin kale wadooyin kale ayadana shaqadeeda gabagabaa marnawno xarg jari doonto interloogana way socdaan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir yabo ayaa maamulka iyo bulshada degmada kaaraanna ku ammaanay doorka isku tashiga ah oo ay uga qeyb qaadanayaan dhismaha wadadani xaafadaha taasi oo muhiim u ah bilicda iyo fududaynta isku socodka
sidooda dowladda hoose iyo gobolka banaadir wuxuu ku taagan yahay degmadii wax qabsanayda in wax lala qabto la garab istaago hadday tahay maaragtay cagafcagafyadii hadda oo maaragtay uu ka hadlaayo gudoomiyuhu haddii ay tahay dhaqaale in lagu taakuleero hadday tahay talo in lagu garab istaago intaba degmada horumarka samaynayda oo shaqaynaysa oo maamulka iyo shacabkeedu ay isku xiran yihiin horaa inay wax qabsadaan maamulku wuxuu u dhisan yahay inuu garab istaaga garabkiina aan istaagaynaa
maamulka gobolka banaadir ayaa sanadii ugu dambeeyey waday dadaalo lagu horumarinayo wadooyinka gobolka banaadir